halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaye udanogu saaciiday sharxin sifahaaga
mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhoweyneynaa barnaamijka waxa aanu bartamaha kaga jirnaa waxbarideenii hadalladii ilaah ee la magacbaxday dhexmarka kitaabka quduuska ee baibalka waxaanan caawi horey idiinku sii wadi doonaa kitaabka ishaaciye oo isagu ah kitaab ay waxyo fara badan oo masiixa khuseeya ay ku qoran yihiin
ballanku sheegay ka baqan maayo baqiga ebo dunida beeray ballanku sheegay ka baqan maayo buuraha korkooda haddan biljoogo barafkuy garaacna bimbeeni maayo badbaadsahayga baqiga ebo dunida beeray ballanku sheegay ka baqan maayo boqol sano haddan banjoogo beriyo xooliyo bilcana waayana bembeeni maayo badbaadjahayga baqiga ebow dunida beeray ballanku sheegay ka baqan maayo haddii lay bireeyo bad laygu tuuro burlayla dhacana bembeeni maayo badbaadjahayga baqiga ebow dunida beeray ballanku sheegay ka baqan maayo haddii aan baado beso aan waayana beenbeeni maayo badbaadjahayga baqiga ebow dunida beeray ballanku sheegay ka baqan maayo bugta i haysay beerkay xanuunjin isagaa ibaanto iga bogsiiya beenbeeni maayo badbaadjahayga baqiga ebow dunida beeray ballanku sheegay ka baqan maayo baqiga ebow dunida beeray ballanku sheegay ka baqan markiinaugudabaysana waxa ay inoo joogtay aayaddii labiyo tobanaad ee cutubka afartanaad ee kitaabkii ishaaciye ah waxaanan soo galnay qayb looga hadlayo nimcada ilaah iyo naxariistiisa waxaana uu cutubkan afartanaad ku bilowday ilaah oo leh dadkayga qalbiqaboojiya dadkayga qalbi qaboojiya qaybtan oo dhan waxa ay ka hadlaysaa haddaba nimcada ballaaran ee ilaah haddaba yaa sidaas yeelay haddaan ku bilowno haddaba qiyaasta iyo cabiraadda dunida iyo samada sareba waxaa samaynaya oo cabiraya ilaah waxaana taasoo ay muujinaysaa sida ilaah u xoog badan yahay oo uu weliba qaadir u yahay haddaan horay idiinku sii wado haddaba xigisada kitaabka ishaaciya ayaannu haatan eegaynaa baalka sagaal boqol shan iyo labaatan ee axdigii hore waa kitaabka buluugga ah ee cutubka afariy tobanaad aayadaha saddex iyo toban ilaa afariyo toban waxaana qoran sida tan bal yaa ruuxii rabbiga la teliyey bal yaase intuu la teliyihiisii noqday isaga waxbaray balyuu isagu la tashaday oo bal yaa tacliimiyey oo dhabaha cadaaladda baray oo yaa aqoon baray oo jidka waxgarashada tusay waxaa su'aalahaasu ay caddaynayaan in ilaah waxgarashadiisu ay sarrayso oo aan la baari karin mana jiro nin la taliya isaga qof baa waxa uu yidhi waa maxay waxyaalaha adiga aad aragto ee aanu ilaah arkaynin jawaabtuna waa iska caddahay waxaana weeye inaan la arag mid ilaah lagu madsliyo haddaan horay idiinku sii wado haddaba meeriska cutubka afartanaad ayaannu iminka hoos ugu dhaadhacaynaa aayadda siddeed iyo tobanaad waxaana qoran sida tan haddaba balyaad ilaah u ekaysiinaysaan amase masalkeebaad isaga kala mid dhigaysaan aniga iyo adiguba wax aan garanayno ma lahan markii ilaah laynoo barbardhigo waxaannu garanaynaa oo keliya waxyaalaha uu inoogu muujiyey hadalladiisa welibana ilama ahan in ilaah wax waliba inoo muujiyey waxaan idinku leeyahay haddaba xitaa waxyaalihii uu inoo sheegay way inoo adag yihiin innaga inaannu fahanno waxaana iminka ishaaciya uu iska horkeenayaa ama uu isfeer dhigayaa ilaah iyo sanamyada qurumaha oo waxa uu leeyahay haddaba balyaad ilaah u ekaysiinaysaan waxaa haddaba inta yaalla weerar ishaaciya uu ku qaadayo asnaamta oo waxa uu leeyahay sida ku qoran isla cutubka afartanaad aayaddiisa sagaaliyo tobanaad waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan ninkii saanac ahu sanam xardhan buu shubaa oo dahabtumuhuna dahab buu ku dahaadhaa oo waxa uu u tumaa silsilada lacaga waxaa la leeyahay kuwa lacagta leh waxa ay samaystaan sanamyo hardhan oo dahaba weli waxaannu haddaba ku jirnaa meeriska kitaabkii ishaaciye ah cutubka afartanaad aayadaha labaatan ilaa labaiyo labaatan baalka sagaal boqol shan iyo labaatan ee axdigii hore waxaana qoran sida tan kii miskiina oo aan qurbaan awoodi karinuse waxa uu doortaa geed aan bolooli karin oo waxa uu doondoonaa nin saanaca oo hagaajiya sanam xardhan oo aan dhaqaaqi karin miyaydaan ogeyn miyaydaan maqlin miyaan bilowgii laydiin sheegin oo miyaydaan garan tan iyo aasaaskii dhulka waa isaga ka wareegga dhulka dul fadhiya oo dadka kor deganuna waa sida kabajaan oo kale oo waa isaga kan samooyinka sida daah u kala fidiya oo waxa uu u kala bixiyaa sida teendho lagu hoydo oo kale waxaannu aayadda labaatanaad ku arkaynaa in masaakiintu ay iyaguna qori adag ka samaystaan sanamyadooda ha yeeshee sanamku waa wax aan micno lahayn oo weliba faa'iide ma leh in wax aan hadli karin oo la mid a sanam lala simo ilaaha nool ee samada iyo dhulka abuuray axdigii hore waxaannu haddaba ka baranaynaa in dhulku wareegsan yahay habase yeeshee saaniisyahanadu waxa ay soo saareen in dhulku wareegsan yahay wakhtigii christopher colombus uu soo ogaaday khariidad ahaan in dhulku wareegsan yahay haddaba khubarada sayniska ilaah kama fikeri jirin wakhtigaas xitaa waa markii christopher colombus uu soo saaray in dhulku wareeg yahay haddii kale kitaabka ilaah bay ka ogaan lahaayeen wax ku saabsan xaalkaas weli sayintiistayaasha waa isla sidii ay ahaan jireen oo waxbaa ka maqan waxaana weeye inaanay ilaah ka fekerin waxa ay cirka ku fiiriyaan teleskoobyo ama weynayso aan caadi ahayn ha yeeshee ilaah carshigiisa waxa uu ka dhistay meel bani aadmigu aanay ku arki karin weynayso haddaba waxaannu eegaynaa aqoonta sare ee ku saabsan baaqa ilaa xaggii inooga yimi markii haddaba aynu waxyaabahaas ka fikirno ilaa waxa uu inoogu baaqayaa haddaba inaannu si miyir iyo caqli ah isaga kaga fikirno oo waxa uu leeyahay sida ku qoran kitaabkii ishaaciyaha cutubka afartanaad aayadda toddobiyo labaatanaad sida tan reer yacquubow bal maxaad u leedahay reer binu israa'iilow bal maxaad ugu hadlaysaa jidkaygu rabi wuu ka qarsoon yahay oo ilaahayna garteeda dan kama galo haddaba ilaah waxa uu garanayaa dhibaatooyinka iyo mixnooyinka haysta dadkiisa haddii adigu aad ilaah leedahay ama qirsan tahay isagu wuu ku awoodaa inuu duruufaha adag ka samato bixiyo noloshaada laakiin mararka qaarkood waxaa duruufaha adag laynoo geliyaa si ay cashar lama ilaawaana inoogu noqdaan oo aynu duruufahaas wax kaga baranno markii adigu aad soo dhex gasho duufaanno iyo mawjado intii aad iska fadhiisan lahayd oo iska ooyi lahayd oo aad ilaah eedayn lahayd maxaadan geesahaaga u eegin oo aadan u soo saaraynin cashirka ilaah doonayo inaad barato ilaah kugu sii dayn maayo duruufaha adag haddaanu cashar kaa baraynin halkaa casharkuna waxa uu noqon karaa sida kan inoogu qoran isla kitaabka ishaaciya cutubka afartanaad aayadda siddeed iyo labaatanaad baalka sagaal boqol lix iyo labaatan ee axdigii hore waxaana nebigu uu leeyahay iyada oo ruuxa quduuskaahi ka kor hadlayo sida tan war miyaydaan ogeyn oo miyaydaan maqlin in ilaaha daa'imkaa oo ah rabbiga uumay dhulka daraafyadiisa uusan itaal darnaan ama uusan daalin waxgarashadiisana lama baari karo wax kastoo ilaah inagu imtixaamo innagu ma garan karno laakiin cashar baa jira la doonayo inaan ciqaabta ilaah ama xukunka ama duruufaha adag aynu kala soo baxayno waxaa laynoo sheegayaa in ilaah weyn yahay oo uusan daalin oo uusan dadka oo kale ahayn haddaan horey idiinku sii wado haddaba oo soo koobno cutubkan afartanaad ayaan eegayaa aayadaha soddon ilaa koob iyo soddon waxaana qoran sida tan xataa dhallinyaradu way itaal darnaan doonaan oo daali doonaan oo barbaaraduna aad bay u dhici doonaan laakiinse kuwa rabbiga isku hadlaya xoog cusub bay heli doonaan way ordi doonaan mana ay daali doonaan oo way socon doonaan mana ay itaal darnaan doonaan haddaba waxaa halkan laynoogu sheegayaa saddex heer oo kala duwan kuwaasoo lala simi karo saddexda heer ee masiixiyiintu ay ku koraan sida ku qoran warqadii koowaad ee rasuul yooxanaha cutubka labaad aayadaha labaiyo toban ilaa afar iyo toban waxaana heerarka korniinka ee masiixiyiintu ay kala yihiin kow in qofka dhallinyarada ah ee masiixiga ah laga doonayo inuu u kaco sida galleyrka oo kale labo qofka da'da ah ee masiixiga ahna waxaa la doonayaa inuu ordo qofka ku gaamuray masiixinimadana waxaa laga doonayaa inuu ku socdo masiixinimada oo aanu dhanna uga leexanin waxaa haddaba la doonayaa in dhallinyaradu ay masiixinimada eryaan oo aanay ka harin odayaashuna ay rucleeyaan balse kuwa ku gaamuray masiixana ay socdaan oo aanay dhanna uga bayanin waayo waxa ay garanayaan waddada haddaan intaa haddaba kusoo keenno cutubka afartanaad ayaannu dhegeystayaal haatanna idiin bilaabeynaa cutubka koob iyo afartanaad ee kitaabkii nebi ishaaciye ah haddaba cutubka koob iyo afartanaad waxa uu ka kooban yahay in ilaa xukunkiisu ka sarreeyo shakhsiyaadka dunidan jooga iyo in ilaa ku casumay israa'iil inay isaga ku kalsoonaadaan iyo iyo ilaah oo asnaamta gedinaya asnaamta waxaa ka dambeeya haddaba jinniyo dhegaystayaal markaa ay sidan tahay cutubka koob iyo afartanaad waxa uu sii ballaarinayaa fikraddii looga soo hadlay cutubka afartanaad ee ilaah lagu weynaynayey waxaa haatan halkan xoogga lagu saaraya maahan oo keliya in ilaah yahay abuuraha waxaase xoogga la saarayaa sida uu ula macaamilooda dadka haddaba in ilaah weyn yahay waxaa lagu muujiyey abuuristiisii iyo taariikhda bani aadmiga waxaa haddaba cutubkan ku jira shay ay adag tahay in la garto waxaa ku qoran waxyi aasaas leh ilowse mawduuca ay ka hadlayaan waxa weeye in ilaah daafacayo oo uu hogaaminayo carruurtiisa ama muuminiintiisa inta ay dunida dhibka iyo shidada badan joogaan waxaa markaa cutubkan inoogu qoran waxyaabo qalbi qaboojinaya qofka muuminka ah waxaanan ugu horumarinayaa maadooyinka in ilaah shakhsiyaadka oo dhan go'aamadooda uu buriyo si bal aynu arrinka kore u qaada dhigno ayaa waxaa muhiima inaynu isla eegno baalka ee axdigii hore cutubka koob iyo afartanaad aayadda koowaad waxaana qoran sida tan gasiiradahu horteeda ku aamusa oo dadkuna xooggooda ha cusboonaysiisteen ha soo dhowaadeen oo ha hadleen aynu dhammaanteen garsoorid u soo wada dhowaano haddaba dadka dunida oo dhan waxa ay ku sii socdaan maalin la xukumayo waxaana dagaalka uu ka dhexeeyaa xoogagga gudcurka iyo kuwa elayska ama ilaah iyo jinniyo iyo shayddaanka kuwa rumaystayaasha ah iyo kuwa aan weli waxba rumaysan iyo kuwa rumaystayaasha ah iyo kuwa aan weli waxba rumaysan ilaa waxa uu haatan ugu yeerayaa shakhsiyaadkaas inay isaga u soo leexdaan oo aqbalaan nabaadiinadiisa uu bixinayo ilaah waa wanaagsan yahay oo waxba inaga dalban maayo wuxuuse ina weydiisanayaa oo keliya inaan aqbalno nimcadiisa iyo weliba badbaadadiisa uu ina siinayo haddaan horey idinku sii wado haddaba xigisada kitaabka ayaannu haatan eegaynaa dhegaystayaal kitaabkii ishaaciye cutubka koob iyo afartanaad aayadda labaad waxaana qoran sida tan waa kuma kan mid xagga bari ka soo kiciyey oo isaga xaqnimo ugu yeeray inuu raaco qurumaha hortiisuu ku siiyaa oo isaga ka dhigaa in uu boqorro u taliyo iyaga waxa uu seeftiisa kaga dhigaa sida borow kale oo qaansadiisana waxa uu kaga dhigaa sida xaabidaya oo kale haddaba kan xaqa oo bari ka soo kacaya ayaa loo malaynayaa oo mufasiriinta qaarkood ay la tahay inuu yahay boqor kuros waa kii reer binu israa'iil ka sii daayey maxaabiisnimadii ay ku joogeen baabuloon waxa aan rumaysanahay anigu in shakhsi kale aan laga hadlaynin laakiinse laga hadlayo xukunka xaqa ah ee masiixa markii uu dunida ku soo laabto waxaanan arkaynaa fikirkan oo lagu soo noqnoqonayo intaan qaybtan ku jirno haddaan horey idinku sii wado haddaba qorniinka ayaan iminka eegaynaa baalka ee xdigii hore cutubka koob iyo afartanaad aayadda lixaad waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan midkood walba waxa uu caawiyey dariskiisa oo midkood walba waxa uu walaalkii ku yidhi dhiranow maadaama ilaah u imanayo inuu saxo waxyaabaha khaldan iyo in uu cadaaladda ebiyo ayaa shakhsiyaadka ilaa rumaysanay ay niyadsami lahaan doonaan waxaa haddaba jiraya rajo ay helayaan kuwa ku kalsoon ilaah dadkuna ma ahan in ay ka walwalaan mustaqbalka haatanna waxaannu eegaynaa maadada ah ilaah oo reer binu israa'iil ku casumaya in ay ku kalsoonaadaan waxaa halkan haddaba lagu xusayaa mar kale asnaam caabudka oo waxaa ilaah uu leeyahay sida ku qoran cutubka koob iyo afartanaad aayadda toddobaad oo leh markaasuu nijaarkii dahabtumihii dhiiro geliyey oo kii dubaha wax ku simi jirayna birtumihii buu dhiiro geliyey isaga oo leh laxamaddu way wanaagsan tahay markaasuu masaamiir ku sii adkeeyey si ayan u dhaqdhaqaaqin haddaba iyaga oo xaalad deg dega ku jira ayaa dadku waxa ay bilaabayaan inay asnaamtooda deg deg ku samaystaan waa asnaam aan caadi ahayn ilaah baase ku odhanaya sida ku qoran cudubka koob iyo afartanaad aayadda sideedaad sida tan laakiinse reer binu israa'iilow waxaa tihiin addoommadayda reer yacquubkii aan doortayow farcankii saaxiibkay ibraahimow ilaa haatan waxa uu u soo jeedinayaa reer binu israa'iil isaguu doonayaa inuu dhibaatadooda ka qalbi jebiyo arrin ilaa waxa uu ku leeyahay intii aad asnaam samaysan lahaydeen maad aniga iisoo leexataan weliba isaga waxa uu garanayaa in ay dembiilayaal yihiin wuxuu ugu yeerayaa reer yacquub oo yacquub qudhiisu waa qalloocnaa laakiinse ilaah baa toosiyey wuxuu magiciisiina u bixiyey israa'iil oo waxa uu noqday amiir ilaah la jooga ilaa waxa uu haatan doonayaa inuu reer yacquub sidaa u sameeyo oo uu toosiyo oo uu magaciisa oo magaciisa loogu yeero ibraahim waxaa iminka loogu yeerayaa ilaa saaxiibkiisa oo ilaahna waxa uu doonayaa inuu dadkan xiriir wacan la samaysto weli waxaanu ku jirnaa haddaba meeriska kitaabka ishaaciya cutubka koob iyo afartanaad oo qeybka kitaabka axdigii hore waxaana hoos aanu ugu dhaadhacaynaa aayadda tobanaad waxaana qoran sida tan ha cabsanina waayo waan idinla jiraa hanixina maxaa yeelay ilaahiinii baan ahay waan idin xoogin doonaa waanan idin caawin doonaa oo waxaan idinku tiirin doonaa midigteyda xaqa ah aayaddan waa mid uu ka muuqdo xoog iyo qalbiqaboojin ay helayaan wiilasha ilaaha nool ee qarni waliba isaga oo hoga tusaaleynaya iyaga ayaa ilaah waxa uu leeyahay haddii ayaan isaga ilaaha ah u soo leexan waxa ay samayn doonaan nacasnimo aan horay loo arag waxaad iminka eegtaa aayaddan saddex-iyo tobanaad ee xusuusta ku reebaysa maankeenna oo ilaa waxa uu leeyahay sida ku qoran kitaabkii ishaaciya cutubka koob iyo afartanaad aayadda saddex-iyo tobanaad waxaana qoran sida tan waayo aniga oo ah rabbiga ilaahiinaa ayaa gacanta midig idinku qaban doona oo anoo idinku leh ha cabsanina aniga idin caawin doonee waxaa haddaba layna siinayaa nimcada ilaah oo inoo soo jiidaysa inaan isaga ku kalsoonano miyaanay taasu lahayn qalbiqaboojin ilaa waxa uu inaga doonayaa haddaba inaan ku kalsoonanno wuxuuna doonayaa inuu ina awoodsiiyo inaan la soconno isaga oo aynu wehella ahaano oo garanno miyaanay haddaba dad badani siigin ahmiyaddaas iyada ammaanta weliba dad badan baa waxa ay howl ka qaban karaan kiniisadda oo waxa ay waayi karaan waxyaalaha oo dhan haddaan horey idiinku sii wado kitaabka ishaaciya cutubka koob iyo afartanaad aayadda afar iyo tobanaad ayaa waxaa qoran sida tan dixriga reer yacquub ahow ha cabsan dadkiinan reer binu israa'iilow waan idin caawin doonaa ayuu leeyahay rabbiga bixiyihiinna ah oo ah kan quduuska ah ee reer binu israa'iil marka ilaah leeyahay dixriga reer yacquubow ayaa ilaah ula jeedaa kuwiina liciifka ah ee reer yacquubow haddaba waa ilaah kan mid waliba oo innaga ah qiimi u yeeli kara dadka haddaba meel bay nolosha ka eryaan oo kuwo ayaa sidaa ay u raacdaysanayaan malagooda dariiqa kula kulma meesha keliya ee qofku uu ciriirsan karo waxa weeye masiixa waana waxa dunida maanta ay la'dahay waxa weeye wehelnimadii ilaah nabaddiisa wanaaggiisa nimcadiisa waxyaalaha oo dhan waa kuwo aad leedihiin oo aad helaysaan haddii aad masiixa u leexataan waxa uu dabeeto kala hadlayaa ilaah barakada imanaysa marka zabaanku dhammaado kuwooda soo hara aniga iyo adigaba ilaah waxa uu kala hadlayaa barakada xagga ruuxa oo aynu helayno amaan leenahay iyo waxyaabaha kale ee mustaqbalka ina sugaya balse iminka aynu u leexano maadada kale ee ah ilaah oo afgembiyaya asnaamta balaynu qoriinka lasoo kala baxno oo eegno cutubka koob iyo afartanaad aayadda koob iyo labaatanaad baalka sagaal boqol lix iyo labaatan waxaana qoran sida tan rabbigu waxa uu leeyahay dacwadiinna keena boqorka reer yacquub waxa uu leeyahay sababihiinna adag soo saara waxaa haddaba tanu ay noqonaysaa wacyigelin ama boorin la boorinayo dadka haddaba waxaa maanta asnaam caabud noqonaya wax weliba ee laga doorto ilaah sida lacagta ciyaaraha hiwaayadaha sida in khamaar la dheelo ama jaad cunista iyo sakhradda kale ee dadku u go'aan kuwa ayaa loo qaadanaya maanta sida asnaam caabud su-aashase waxa ay tahay waxa sanamku uu dadka u samayn karo miyay ku sharaxi karaan sidii dunidu u soo bilaabatay miyaadse idinku maanta ku qanacsantihiin faallada ah in dadku ay markii hore daanyaro ahaayeen oo isbeddel xagga jirka ah uu soo socday ilaa wakhti dheer ilama ahan in uu jiro mid waxyaabahaas ku qanci kara haddaan horey idinku sii wado haddaba xigashada kitaabka ayaannu eegeynaa baalka ee axdigii hore cutubka koob iyo afartanaad aayadda laba iyo labaatanaad waxaana qoran sida tan iyagu ha soo saareen oo waxa dhici doona ha noo sheegeen waxyaalihii jiri jiray iyo waxa ay yihiin noo sheega si aanu uga fiirsanno oo aanu u ogaano inaad idinku ilaahya tihiin bal wanaag ama shar sameeya si aanu u naxno oo aanu dhammaantayo uwada fiirino haddaba dhegeystayaal dadku garan maayaan bilowgoodii iyo sidii dunidu ay ku bilaabatay waxaa aniga aan isleeyahay nimanka culimmada ah ee ku takhasusay cilmi sayniska waa ceeboobi doonaan gooray ahaataba waana kuwa baara bilowgii iyo halkii uu ka yimi dadku kitaabka si cad buu u sheegayaa in ilaah abuuray dadka iyo welibana dunida iyo dayaxa samada iyo qoraxdaba waxaana baibalku uu leeyahay bilowgii ilaah samada iyo dhulku abuuray in ilaah kolkii hore samada abuuray dabadeetana dhulka ugu dambaynta kuwa ay la tahay in noloshu ay kol hore bilaabatay oo isa soo badbedelaysay waa la ceebayn doonaa si kastoo ay ugu horeeyaan inay mas'alooyin dhisaan haddana waxa ay ka hor imaadsan yihiin waxyaalo horay niman xigmad lihii u hubiyeen oo ah in ilaah jiro sulaymaan ayaa waxa uu leeyahay sida ku qoran kitaabka wacdiyaha cutubka labayo tobnaad aayadda saddex iyo tobanaad oo leh xaalkan soo koobistiisii waatan waa la wada maqlay ilaah ka cabso oo amaradiisana dhowr waayo taasu waa waxa bini aadmiga oo dhan u gudboon waayo ilaah wuu xukumi doonaa shuqul kasta iyo wax kasta oo qarsoon ha fiicnaadan ama ha xumaadaane haddaba howlaha ay nimankaasu dunida ka samaynayaan ilaah baa xukumi doona gooray ahaataba wayna ceeboobi doonaan waayo ilaah kama ayan cabsan haddaba aniga haddii aan wax u baahanayay inaan ogaado ilaah baa iigu sheegaya hadalladiisa qoran ee kitaabka quduuska ah ee baibalka haddaan horey idinku sii wado haddaba xigsada kitaabka ayaan eegeynaa haatan cutubka koob iyo afartanaad waxaana aanu hoos u aadaynaa aayadda afar iyo labaatanaad oo leh baleega idinku waxa aad tihiin sida waxaan jirin oo kale oo shuqulkiinnuna waa baaba oo kii idin doortaana waa karaahiyo haddaba waxaa intaa ku soo dhammaanaya dhegeystayaal barnaamijkeennii caawa oo aanu si baahsan kaga hadlaynay waxyeelada asnaamta ama waxyaalaha la midkaa iyo waxa ay qofka aadamiga ah ku samayn karaan waxaan idiin sheegnay in asnaamta loo qaadan karo wakhtiga aynu nool nahay wax waliba oo aynu xoogga saarno waana sida inaynu maal adduunyo tabiciisa wakhti kulmino iyo inaan khamri iyo wax lagu sarkhaamo u go'no iyo wixii la halmaabaa
arrinka amraayu ah iminka ayaan ogane irxamuhu naxariiso asiiso adaaca sumo cunugagi ugu ciyo carshigaga ceedka siiye irxamowno naxariiso jannadiisii buu ku jire annagou noo jiir damqaado jaxiimow naga joojiye irxamow no naxariiso dhiigiisi ayuu loo gaabso dembigayna loo daldaalo dushiisa ayuu ku qaadee irxamow no naxariiso towreedii hore maturin waa turxan baxshood tosiye annana tubkiina tushiye irxamow no naxariiso ha'inintii aa qabato qorigii ayay ku qodobeen qudhiisii ayuu noo quro irxamow no naxariiso sareeyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaye ulbanogu saaciiday halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareeyow masiixow salula wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo sareeyow masiixow salug la halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jidhka iyo ruuxaba aamiin